kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba akhyaartiina hawada naga dhegaysanaysaay kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii raadraac oo maanta idinka imanaya istuudiyaha redio wardheer ee magaalada london waxaana barnaamijka maanta idiin soo diyaariyey islamarkaana halkan idinka soo jeedin doona anigoo ah khaliil cabdiraxmaan soomaaliya waxay hadda ku sugan tahay marxalad kala guur ah inkastoo aanay weli caddayn qaabkii looga gudbi lahaa xaaladda hadda ka jirta maadaama ay dowladdu ku guuldaraysatay fulinta qorshihii hiigsiga labada kun iyo lixiyo tobanka dhanka kale weli maanay suurtogelin in dalka laga sifeeyo kooxda argagixisada lagu tilmaamo ee al-shabaab iyadoo bilihii ugu dambeeyeyna ay weeraro iyo qaraxyo ka geysteen magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaa iyana jira hadda dagaal iyo colaad ka dhex oogan maamul goboleedyada soomaalida qaarkood si aan haddaba wax badan uga ogaano xaaladda hadda ka jirta soomaaliya iyo aragtida madasha wadatashiga iyo dimuqraadiyadda ayaa waxaanu waraysi khaasa la yeelanay mudane cabdiweli sheekh axmed oo hore ra-iisul wasaare uga soo noqday xukuumadda federaalka soomaaliya haatanna ah hogaamiyaha madasha wadatashiga iyo dimuqraadiyadda haddaba waxaanu barnaamijkeena raadraac ee maanta idinku soo gudbinaynaa waraysigaas oo aydun maqli doontaan qadar yar kadib
mudane cabdiweli marka hore kusoo dhawow barnaamijka raadraac ee radio wardheer waxaan jecelahay bal ugu horeyntii inaad warbixin yaroo kooban naga siiso guud ahaanba xaaladda uu hadda ku sugan yahay dalka soomaaliya
xaaladda dalka ku sugan yahay dee waa laga warhayaayo cidna kaba qarsoona dalku wuxuu barahayaa xaalad adag ama siyaasad ha noqoto ama amni ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto aada iyo aad baa xaaladdu wax ka qabad ay u baahan tahay
waga waxaa jirta in hadda ay dagaal kasoo cusboonaadeen gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo maxay kula tahay inay dagaaladaasi u sabab yihiin sababadiisa kula tahay in xal waara looga gaari karo
awalan aada iyo aad baanu la xumahay runtii aada iyo aad ayaanu la xumahay shan iyo labaatan sano kadib in soomaalidu mar labaad dib u bilowdo inay dadka qaxiyaan oo islaayaan oo dhig la daadiyo aada iyo aad baan ula xuma waxaan u rajeynayaa dadkii ku naf waaya arrintaas ilaahay inuu naxariiso qoysaskoodina waa u tacsiyeynayaa dadka dhaawaca ah inay daqsi u caafimaadaan intaasaan ilaahay uga baryayaa waxaan u arkaa runtii inay caqli xumo tahay in maanta ita soomaali ay wax sabab ahoysa ayadoo aysan jirin ay isdilaan aada iyo aada iyo aad bay u tahay wax caqli xumo ah dhammaan dhinacyada isku haya waxaan ugu baaqahayaa waxaan ka rajeynayaa in la joojiyo dhiigga daadanaya inaan naf dambe la goyn wixii mushkiladahee jirta waa laga wada hadli karaa waana la xallin karnaa waana la xallin karaa bini aadamku wadahadal buu wax ku xaliyaa qod waktigeedii waa lasoo dhaafay in markaa wadahadal iyo deganaan iyo uturid shacabka loo turayo wax lagu xaliyo oo arrintaas la dhameeyo ayaan soo jeedinaya waad mahadsan tahay waxaad jirta inaad hogaamiye u tahay ururo ku bahoobay madasha wadatashiga dimuqraadiyadda dadka iyo dalka haddaba maxaad nooga sheegi kartaa qorshaha iyo ujeedada madashan aada u samayseen
macruuf weeye sida ay ku bilaabatay madashaan madashaan waxay ku bilaabatay dad soomaaliyeed oo siyaasiyiin ah oo aqoon-yahano ah oo qaybaha kala duwanee bulshada eetanba oo isu yimid oo yiri dalku sidaan kuma socon karo waa waa in si ka bedelan la keena waa in si soomaalinimo ah qayb qaybsanaan aan ahayn la isugu yimaada oo markaa wixii mustaqbalka dalka hagaajinahaya laga wada shaqeeya taas ayay ahayd ujeedkii la isugu yimid madashu shaqo badan bay qabatay waxaan ka shaqeynaynay madashu ka shaqeynaysay balsidii qof kasta oo soomaali ahoo wax ku ool ah loo gaari lahaa inuu tala keeno inuu tala ka mid noqdo waxaad og tahay dalkeena shan iyo labaatan sano dhibkana haysta waxaa weeyaan midnimo la-aan wey wada jir la-aan wey in dad ku qaybsamay in dal ku qaybsamay dal qaybsan iyo dad qaybsan tale ma gaari karaan marka marka koowaad waxa weye ujeedadu inay midnimadii dalka lasoo celiyo oo waxgaradku ay gartaan soomaali aan mid ahayn inaanay xor ahayn inaanay waxba ka qaban karin mashaakilaadka haystaa xagga siyaasadda iyo amniga iyo dhaqaalaha iyo inaanay madax banaanaan karin marka midaas ayay ahayd waxaanu soo gaaray marxalad markaa aynu madashii u gudubto inuu xisbi noqdo xisbi qaran taas ayaa hadda oo sheegay la wadaa oo gabagaba kulow waxayna ku timid arrintaas wadatashi xubnihii madasha iyo dad badan oo kale oo soomaaliya waxay wadatashadaan oo loo arkay in xisbi qaran oo dalkoo dhan ka dhisan oo masala danaha iyo dareenka ummadda soomaaliyeed dalkana isbedel ka qayb qaata isbedel keligii dalka isbedel ka samayn maayo ka qayb qaata si dalka isbedel macno leh uga dhici lahaado soomaaliya soomaaliyadii hore ay u noqon lahayd midaas ayay hadda hawsheedii gabagabo tahay waxaan rajeynaynaa in wax weyn uu xisbigaas ka tari doono dib u dhiska siyaasadda iyo mustaqbalka soomaaliya
wa hagaag waxaa jirta in aanay hadda sidii qorshuhu ahaa hiigsigii labada kun iyo lix iyo tobanka aanay dalka ka dhici doonin doorasho ay dadku si toosa usoo doortaan xubnaha matali lahaa marka adigu sidee bay kula tahay in marxaladan looga gudbi karo laguna heli karo xubno baarlamaan oo matala shacabka soomaaliyeed
marka koowaad waxaan leeyahay waa nasiib daro hogaanka dalkuna waa ku fashilmay ballantii uu qaaday dadka shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed uu ballan qaaday saddex sano ka hor beed markii hogaanku ballan qaaday in dalka la gaarsiin doono doorasho muwaadinka soo doorta mas-uuliyiinta isaga makaraysa muwaadinka makaraysa marka inaan shaqadaas laga soo bixin oo weliba aan loo dhawaan oo la dhinac maray dhinaceedii baan loo dhaqaaqin waxaan leeyahay madaxda ayaa mas-uulka ah arrintaas marka koobaad waxaa weeyaan madaxda mas-uulka ka waa inaan lagu abaalmarin inay ku fashileen waajibkii iyo wixii ummaddu ka sugaysay inaan lagu abaalmarin ee loo sheego oo la yidhaahdo waad ku fashilanteen marka mas-uuliyaddaas qaada waa inay mas-uuliyaddaas qaadaan ta labaad waxay la tahay maanta soomaali talaa u taalla talaa u taalla ajnabi tala kama sugi karo dalkeena iyo dadkeena taladiisa innaga inoo taalla marka sida looga bixi karo waxaa weeye awalan inta inta mas-uuliyiinta iyo inta waxgaranaysa ay isu timaado miis la isku yimaado la wada fadhiisto la yidhahdo maxaa dan u ah hawsha waa inuusan markaan cid gaaruhu aysan marorsan marka waxaan soo jeedinayaa in la isugu yimaado waana ka shaqeynaynaa sidii la isugu imaan lahaa waxaan rajeynaynaa inay soomaalidu ay kala gaarto qaabkii ay uga bixi lahayd labada kun iyo lix iyo tobanka haddii wixii lagu talagalsanayo wixii rajeynahaya ay dhici waayeen bal wadadii kale la jeexi lahaa in laga tashado marka hadda ka hor dhici maayo wada tashigaas oo odhan maayo sidaas sidaasa la yeelo laakiin waxaan qaban qaadanaynaa wada tashi ballaaran oo soomaalida dhex mara haddadan waaba bilownay waa waa socdaa in markaas xal looga gaaro labada kun iyo lix iyo tobanka
waa hagaag waxaa jirta inaad ka mid ahayd mas-uuliyiintii hore usoo qabtay xilka ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya muddadii aada xilka haysay maxay ahaayeen dhibaatooyinkii ugu waaweynaa ee kaa hor yimid maxaad se is leedahay shacabka soomaaliyeed way kagu xasuusan doonaan waxqabadkii aad samaysay intii aada xilka haysay
xaqiiqa waxaa weeyaan dal burburay oo shan iyo labaatan sano kabusana dad kala tegay waad garanaysa ah dhaqaala burburay wax la soo koodi kara ma aha aada bay u ballaaran yihiin de maalin walba waa un hawl dhibaateed ku jirtaa xaggii amniga iyo xaggii siyaasadda iyo xaggii adeegii bulshada iyo waxaas oo dhan iyo dhaqaalihii laakiin anigu waxaan is leeyahay waxaa ugu daran waxaa weye kala tagsanaanta ummadda soomaaliyeed ay kala tagsan tahay midnala-aanta ummadda soomaaliyeed aysan mid ahayn oo la qayb qaybiyey oo iyagu isaga qaybiyeen dagaalkii sokeeye ogiis qof walba inuu dhinac u jiito waxaa adduunku intiisa badan ay tahay in dhinac keliya wax loo jiro marka isu keenidda taladaas iyo dadka qaybsanaantiisa ayaa runtii aan u arkaa inay tahay mushkiladda ugu weyn dalka jirta kaas waxaa dastuur buu leeyahay haddaan dastuurka lagu dhaqmin midnimadaasuna imaan mayso shaqadii lafeena lama qaban karo marka waxaad moodaa marka mas-uuliyiinta dalka inaanay u bislayn ahmiyadda uu dastuurka iyo ku dhaqanka shaqada u leeyahay dal aan qaanuun iyo sharci ku dhaqmayna dal noqon maayo leanna waxaa weeye mutooxsi bay noqonaysaa anaa anaa yeelay lagama hadli karo sidaas haday noqotana dadku waa kala tegahaya midnimadii la rabay ma imaanayso shaqadina lama qabanayo marka ku dhaqanka sharciga iyo bahalkii oo baal marayaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa ayaa iyadana ah runtii dhibaato kale oo dalka taagan wa hagaag waxaa jirta in muddadii aada xilka haysay khilaaf weyne idin dhex idinsoo kala dhexgala adiga iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud dad badani waxay sheegaan in khilaafkaasi soo noqnoqday had iyo jeer soo dhexgala madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha uu sabab u yahay dastuurka oo aanay si fiican ayna ugu cadayn xilalka ay kala leeyihiin labadaasi mas-uul adigu maxay kula tahay in ay u sabab ahayd khilaafyadaasi had iyo jeer soo kala dhexgala madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ma qaba aniga in dastuurku uu yahay sababta ugu weyn ma qabo dastuurku waa cad yahay aada buu cad yahay ra-isul wasaaruhu wuxuu leeyahay xilka ah inuu xukuumadda dhiso in xukuumaddaas la horgeeyo baarlamaanka in markaa xukuumadda uu ka shaqaysiiyo wuxuu leeyahay xilka ah inuu ka qaadi karo bedeli karo mas-uuliyiinta xukuumadda ku jira way caddahayo dastuurka aad bay ugu cadda marka anigu waxaan u arkaa inay tahay mar walba madaxweynaha oo ku xadgudbaya si bareer ugu xadgudbaya dastuurka waana la wada ogyahay taas oo hadda wax qarsoon maaha madaxweynaha laftigiisu isaga ayaa yidhi dastuurkii xaniiri maayo imaan lagu xirayo marka madaxweynuhu dastuurku ka gudbaa waa uu jebiyaa marka dhibaatadaugu intaas ahayd
wa hagaag sidaan la socona iyadoo ay soomaaliya muddo dheer kasoo jireen dagaalo sokeeye aan islamarkaana ay magac xun u maray adduunka iyo haddana xilligan intan dambe laisku dayayo in dowladnimadii iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed dib loo soo celiyo dhibaatooyinka ugu waaweyn ee had iyo jeer soomaaliya laga soo sheegay uu kamid yahay masuq maasuqa marka maxaa ugu wacan in iyadoo markii horeba aan dhaqaale badan aan waddanka lahayn macaawinooyinka yareer la siiya in haddana had iyo jeer macaawinooyinkaasi ay mas-uuliyiintu ay lunsadaan sidee sidee bayse kula tahay in arrintaasi laga gudbi karo wa waana sidaro horta aada iyo aad bayna sidaro tahay soomaaliya waa sidaan u jilicsan oo baryo ku nool oo dadkeedu baahi u qaban in wax loo qabto in dad la aaminay oo mas-uuliyad lagu aaminay ay musuq maasuqaan oo ay si khaldan ugu dhaqmaan wixii dadka u dhexeeyey iyo wixii dadka lagu dhiiday marka arrintaas waana si daro waxay la tahay waxay kamid tahay iska indhitirka la iska indhitiraa qaab dawladeedka hufan iyo ku dhaqanka sharciga good governance waxaa la yidhaahda runtii waxaa kaloo ugu wacan iyadoo weli aysan noo taabagelin la xisaabtanka mas-uuliyiinta oo in qofku marka uu khalad sameeyo oo lakac u sameeyo uu noqdo qof markaa lala xisaabtamo oo hay-adihii qaabilsan ay la xisaabtamaan marka waxaa la yahay impunity ayaa sii dhiirigelisay waana mid socota waxay la tahay wax ka qabashada arrintaas wax fudud ma aha leanna waxay noqotay dhaqan mas-uuliyiintanada iyo iyo habmaamulka yara dhaqan ku baahay oo ku raagay cudur ku raagay ayay noqday laakiin waxyaabahaan is leeyahay waa waa ay fududeyn karaan arrintaas waxa weeyaan in nidaamka dimuqraadiga ee isla xisaabtanka la keeno taasna waxaa hormuud u noqon kara in dalka ay ka hirgalaan axsaab xisbigu dadka hadda mas-uuliyadda haya xisbi kama socdaan shaksiyaad wey cid la xisaabtamaysa lama bal horta xisbiga markaa mas-uulkaas soo bandhigay inuu mas-uuliyadda hayo marka taas waxay la tahay adduunku siyaabaha uu ku xaliliyo qeyb weyn bay ka tahay mucaarad xoog leh inuu jiro oo dawladda markaas ama waddi markaa khaladka shay nalka ku shidahayo markaasna in hay-adihii wax la xisaabtamahayey hantidoorkii maxkamadihii xisaabaadkii guud ee dalka iyo xisaabaadka xafiisyada kale xisaabaadka la xidhiira intaasoo dhan la xoojiyo laakiin midda ugu daran waxaa weeyaan waa in qofkii dembigaas gala oo wax musuq maasuq ah waa in lala xisaabtamo marka la xisaabtan iyo ciddii la xisaabtami lahayd iyo qaynuunkii lagula xisaabtami lahaa haddii intaa la xoojiya waxay la tahay musuq maasuq in hoos u dhoo karo wa hagaag waxaa jirta in sanadihii ugu dambeeyey ay dowladda federaalka iyo somaliland ay u socdeen wada hadallo ma kula tahay in natiijo laga gaari karo
horta waxay waxay la tahay arrintaas in soomaali soomaalidu wada hadasho waa muhiim wax fiican bay ahayd laakiin waxaan isleeyahay looma hagar bixin arrintaas gaar ahaan dhinaca xukuumadda dowladda federaalka uma aysan hagar bixin qaabkii laabsiga ahaa iyo qaabkii kasoo qaybgelinta ahaa ay ahayd inta ay khusayso o dhan ay kasoo qayb galaan wadadaa lama marin marka hawshaas hawl aan si fiican loo qaban weeye si fiican looma qaban haddii si fiican loo qabto wuxuu natiijaha kasoo bixaa marka waa hawl lagu fashilmay wax natiijaho maanta laga hayaana aysan jirin waxay la tahay waa marka koowaade horta wixii la isugu imaan lahaa oo ama dastuurka ku dhaqankiisa iyo dowladda federaalka laftigeeda in weji la isugu yimaado ay la timaado oo ay hufan tahay soocada waxaa tiraa gacantii daahir ahaa wax daahirisa middaa horta hoos waa in la bilaaba siyaasadda qaranka soomaaliyeed federaalka waa inay wax iska bedelaan wey waa inay wax iska bedelaan tallaabada koobaad taas weeye kadib waxay la tahay la tashi hufan oo niyad wanaag ah waa ina la yeeshaa qaybaha iyo dadka ay khusayso o dhan arrinta somaliland waxa ay la tahay soomaalidu waa dad niyad fiican soomaalidu markay run u wada hadasho oo isu garowdo oo ay gogol wada fadhiisato way xaliyaan mashaakilaadkooda way xaliyaan taariikhda waa ognahay marka arrintaas waxay la tahay arrin u baahan weeye hogaankeeda iyo caqligeeda u baahan weeye oo noo taala in mustaqbalka waxooga qabto
wa hagaag ugu dambaystii maxaad halkan uga soo jeedin lahayd shacabka soomaaliyeed ee maanta kaa dhegeysanaya radio wardheer mase kugu jirtaa mustaqbalka hanka ah inaad isu soo taagto jagada madaxtinimada soomaaliya labada kun iyo lix iyo tobanka
waxaan ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed awalan in la joojiyo dhiig la daadiyo meel kasta dhiig soomaaliyeed oo la daadiyo meel kasta ha noqoto gaalkacya hadda ugu dambaysa laakiin meelo badan oo kalea dagaalla ka socdaan in la joojiyo mas-uuliyiinta ku lug lehna inay runtii nabadda ka shaqeeyaan taasu waxa weeyaan inaan lasii fogeyn kala tagga iyo isnaca soomaalida ka dhexeeya inaan lasii fogeyn midda labaad waxaa laga maarmaan ah in ummadda soomaaliyeed ay taladeeda iyo masiirkeeda iyo mustaqbalkeeda aysan cod kale ka sugin soomaalida waa istaqaanaa qof qof baa dadku mas-uuliyiinta waa istaqaanaa in la wada fadhiisto oo la isu yimaado isbedel xagga siyaasadda ee siyaasadda mintooxsiga iyo keligitaliska iyo waxaasna ma aha mid dalka anfacaysa ma aha waa mid keenaysa in dadku kasii qanco dowladnimadooda iyo inuu kasii qanco maamulka loo hayo uu kasii qanco marka waxa ay arrintaas u baahan taha in dadka soomaaliyeed ee waxgaradkooda ay fadhiga ka kacaan oo dalkooda ay u istaagaan waxa weeyaan waxaa la joogaa waktigii la oran jiray odina uma maqna arina uma qudna qof kastoo soomaaliyeed maanta waxaa saaran ama aqoonyahan ha noqdo ama siyaasi ha noqdo ama weriye ha noqdo ama ha noqdo ganacsade ha noqdo ama wadaad iyo ha noqdo waxaa saaran mas-uuliyad taariikhihaa saaran marka arrintaas mas-uuliyaddaas in loo istaago maanta oo la iloobo wixii hore wixii la badbaadin kara la badbaadiyo qarannimada nadiba waxay ku jirtaa khatar nolosha dadkana waxay waxay ku jiraan waxay ku jirtaa khatar meel xun baa dadku maraya marka in la istaago oo si dhaba loo istaago su-aasha ku saabsan anigu inaan xil rabayo anigu inaan wax qarto ayaan rabaa ummadda soomaaliyeed wuxuu karaankayga inaan shaqada booliska dalkayga inaan ka qayb galaan rabaa intaas wixii dhacsiisan ummadda soomaaliyeed bay u taallaa laakiin anigu rabitaankaygu waxa weeyaan in ummadda soomaaliyeed heer kastaa noqotee wixii shaqo aan la qaban karo inaan qaybtayda marka intaas ayaan arrintaas ka oranaya aada iyo aad ayaad mahadsan tahay mudane cabdiwali sheekh axmed waa mahadsan tahay
وسؤالك ويني دلك يا إسكالي وسؤالك ويني دلك يا إسكالي
dhegaystayaashayada qaayaha lahu waxaannu maanta intaas ku soo gebagabayn doonnaa barnaamijkeennii raadraac oo aydinka dhegaysanayseen redio wardheer tan iyo inta aynu dib ugu kulmi doonno barnaamij midkan la mid ah oo anigoo ah khaliil cabdiraxmaan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelya iyo ismaqal dambe oo xiise leh
وسؤال داويني دلك يا إسكالي واسوال دعويني دلك يا إسكالي الديوب ذهبا تنشرها أمي قلب دقناتا وقري بالي دقناتا وقري بالي الديوب ذهبا تنشرها أمي قلب دقناتا وقري بالي دقناتا